waxaan bilaabaynaa suuratu dalaaq iyaduna waa madaniyo wey waxayna badanaa ay ka hadlaysaa qeybaha hore oo dhan haweenka iyo ciddadooda guurka qur-aanka waxaad fahmaysaa iyo shareecadeenna qoyska aada iyo aadaa loo tixgeliya calaaqada qoyska ka dhaxaysa waa calaaqo weyn ninka iyo maaragtay xaaskiisa calaaqada ka dhaxaysa calaaqo aada iyo aada u weyn marka calaaqadaas waa la sharciyeynaya sababtoo ah sida calaaqadaas siday maaragtay ay ku guntan mayso shuruuday leedahay nikaaxi haddii la isfuro waxaa goorta la isfurayo ugu habboon ayadana sharciga waxa uu ka dejiyey haddii la isfuro muddada ciddada la sugayo iyo qofku intuu soo cesho karo iyo waxyaalahaas waxaa ka ratib maayo oo nafaqada qofkaas ay leedahay intay rajcada ay ku jirto sakanka ay leedahay haddii la kala baxo uur ay leedahay uurkii in lagu nafaqeeyo hadday ilmo nuujinayso ilmihii si loogu nafaqayn lahaa cilaaqaadkaas oo dhan ayaa laga sheekeynaya marka weliba axkaamta dalaaqa iyo ciddooyinka ayaa laga sheekeynaya qaarna albaqra waa anakii kusoo marnay haddana weli ku dhex jirna qaarna suurata ayaa ayaa lagu sheegay gaar ahaan ciddooyinka marka suuraddan culimmada qaar waxay magaceeda iyo suurat dalaaqa waa yidhahdaa suurat nisaai suqrana waa la yihahdaa ilaa suurat nisaa alkubra waa annisaa wey waxyaalo badan oo axkaamta haweenka looga hadla tanna waxaa la yihahdaa suurat nisaa esh asuqra ayaa la yihahdaa gaar ahaan dalaaqa iyo ciddadka iyo waxyaalahaasa looga hadlayaa kabacdina marka waanada iyo risaalada nabiga calayhi salatu slam ahmiyadeeda iyo qofkii adeeca ayaa lagu hadlayaa hadiyo gooraana markii axkaamta la sheego taqwo allaa la daba dhigaya oo axkaamtu waa xuduuddii sharciga ahayd wey masaalix badanaana ku jirta haddaan la oofin waxawaay ummaddiia isku dhex yaacaysa wax xalaala iyo wax xaaraama lama kala yaqaano marka in qoyska iyo calaaqadiisa iyo sida loo kala baxayo iyo ciddadka sharciga waa in si fiican loo dabdiyo waa alla marka wuxuu leehi subxaana wa tacaala yaa ayuha nabiyu nabigu idaa dalaqtum haddii aada dalaaqdaan marka xukunkaa nabiga iyo ummaddiisa waa shamlinaya nabiga iyo ummaddiisa waa shamlinaya sababtoo ah axkaamta badanaa haddaysan kusoo aroorin wax khusuusiyaa nabiga inay khusuusiye ou yahay ummadda iyo nabiga xukunka isku mid bay u yihiin nacam marka wax khusuusiyana kuma soo ar waa xugum caama wey idaa dalaqtum haddii aada dalaaqdaan annisaa haweenka macnaa idaa aradtum dalaaqahunna markaad aada furtaan inaad haweenka aada furtaan fadalliquuhunna fura ma garat fadalliquuhunna haweenkii fura oo liciddatihinna ciddada ma garatay bilaawgeeda markay ciddadu u bilaabanayso fura ee waqti aan maaragtay ciddo aysan u bilaabanaynin oo qofkii uu wareerayo yaan la furin xadiidkaa marka sharxay sidai ciddadu ay tahay waataqu llaha ilaahayna ka baqa rabbakum rabbigiina oo axkaamtaa fulinteeda ilaahay ka baqa haweenkii marka haddii aada furtaan oo dalaaqu uu rajci yahay laa tukhrijuuhunna ha ka bixinina min buyuutihinna guryahooda walaa yakhrujna iyaguna yasa ka bixin ilaa an yaatiina inay la yimaadaan bifaaxishatin xumi oo mubayina mubayinatin cad wa tilka middaa ilaahay uu jideeyana xuduudullah waa xadka ilaahay uu qoondheeyo lagu kala baxo waa in sida ilaahay yidhaha lagu kala baxo lagu kala baxo haddii la qaldo qaldaa imaanayo waman yatacadda qofkii dhaafa xuduud allahi xadka alleh oo ku joogi waayo faqad dalama nafsahu naftiisau dulmiyey adduunyadana fursadii uu heli lahaa waa ka sheekayn doonaahe oo mashaakilka xaaskiisa uu ku xali lahaa waa isdhaafsiiyey aakharana caro alloo isku bandhigay maxaa marka guryaha aan loogu bixinaynin maxaa rajciyada loo sameeyey laa tadri adiga ma ogid lacalallaha ilaahay wuxuu mudan yahay yuxdisu inuu soo darisiiyo bacda daalika intaa ka bacdi oo markii la isfuray amran arrin kaloo labadii qof intay isjeclaadaan oo issoo ceshadaan oo noloshii meel cusub ay ka bilaabaan arrintan waxaa weye gabdhaha marka la furayo waxaa la rabaa in la furo sida soo socota gabadhii oo caado ka baxday oo daahir noqoto oo caadadii ka qubaystay uusan weli u tegin waa inuu furo wey hadduu inuu furo oo rabo ama iyadoo uurkeedii oo soo baxay uurkeedii oo cad yahay oo qof walba og yahay inay uur leedahay inuu furo wey maxaa la diidayaa inuu furo iyadiioo caado ku dhex jirta mase iyadii oo daahir ah laakiin daahirka uu ku naagaysto ugu tegay ayaa la diidaya limaada waxaa la rabaa meeshaan waad aragteen hadda dadkii ayagoo isjecel waxunbay isku xanaaqi karaan dadad da-ah waa intii ifur kulootiga ku dhegi waa la isku xanaaqaya babbab aa la leeyahay waxaa la rabaa in la fiiriyo hay war hadda amaad caado qabtaa sax ama daahiray qabtaa ay maaragtay ay ku jaamacday haddii waayahay inta arrintan balcaadaan aada ka qumaynaysid ama hadda daahirkan waa la isugu tegay oo xaal intoo kugu dhaad caadada aan sugno sharci hadhow haddii loo sugo intii xal baaba imaan kara laakiin haddaan loo kala eegin hadda kuloota lai qabsado ifur waa ku fura dhag dhag iyadoo caado qato looma fiirin waa duhur waa jaamac looma fiirin hadhow haddoo rabo saddexdii isdhiga tii kala fur tii kala fur tii kala fur waxay dhamaa isla dhammaadeen qarax soo maaha dhibaatadaas intay si aysan u imaanin ayaa waxaa leeyahy bal horta ka fiirso ilaa qaalib waxbata markii la isqabto imaa inay xayd qabto ama duhur oo ku jaamaca ay ku dhex jirto saasoo loo mid moogta hadhow wakti oo laga fikeri karaa imaana marka waxaa la yidhi yaan xaydkana lagu furin iyadoo daahira oo loo tegan yaan la furin saa darteed marka ibnu cumar haweentiisa isaga oo xayd qabta markuu furay oo cumaroo u sheegay fataqayada rasuul lah sal alla alay waslm rasuulkii waa carooday wuxuu dha kitaabka le waa lagu ciyaaraya liyuraajichaa uma yumsikaa xataa tadhur hasoo radciyeysa hana hayso ilaa ay ka daahir noqoto uma taxiida xayl kale ay markaas ay ku dhacdo fatadhur ay daahir noqoto markaas kabacdi fain badaa lahu an yudalliqaa falyudalliqaa daahiran iyadoo daahira ha furo qabla an yamasaha intuusa taaban fatilka alcidda alatii amara allahu biha caza wajal waa miduu faray fadalliqu lciddin macnaheeda waxaa weeye markay ciddada ay u bilaabo karto hala furo caadi ay ka qubaysato oona loo tegin haddii kale ciddadaa ku dheeraanaysa taasa marka maslaxadii keena waa maxay badanaa markii la isqabto waxay u badan tahay dhahnay haweentii inayba caado qabto ama daahir loogu tegay markaas waxaa leehay hadda geymka ma soconaye shaxda ma soconayse walaali bal iska sug intai caadadan ay kaa dhammaato mase hadda daahirkan waa la isugu tegay maaragtay caado kale inta daahir noqoto intii la kala maqan yahaba waaba laysu soo hilaaba mushkiladii waa dhammaataba habi habaa la isiiyeba waaba la heshiiyeba soo maha sharciguna wuxuu kuu daraynayaa inay maaragtay maslaxa ay wax ku dhammaadaan saasaa marka xikmada ku jirta waa taas wey yaa ayuha nabi idaa allaqtum nisaa haddaad furaysaan faaliquuhuna fura licidatiina ciddadooda markay bilaabanayso ma garat wa axsuu kooba alciddata tirada ciddadana ha la koobo ilaa ciddada waxaan dhahnay gabadha haddii ay caado ay ku dhacdana suurat lbaqara noo sheegay oo maaragtay walmudallaqaatu tarabasna bianfusihina halaaata quruu saddex caada ha sugteen adiga waa lasu khilaafa ma duhriga mase waa caadada kolley aayaadka kusoo celi doonaa xaddan insha allahu tacaala xadid waa laga kala maqnaay ayaduna axkaamtooda muhiimay ahaayeen laakiin marka sida raajixana waa xaydka waay marka ciddada in la koobo waayo gabadhuna ay tiriso ahalka iyo ninkeedan oo ciddada uu tiriyo sababto ciddada waxaa ka ratimaysa hadduu ninku soo soo rajciyeysanayo soo ceshanayo waxaa la rabaa saddexdii caado oo dhammaan inuu soo ceshado hadduuna soo cesho nin kala guursanaysana caadadiiyoon u dhammaan inaysan nin kala guursan si ansaabta aysan isugu dhex dhaahmin ma garata soomaali sadha waxaad arkaysaa ninaa gabar furaa iyadoo maaragtay uu ku jimaacay duhurkii hadhow uuraa kusoo baxay way qarinee nin kale guursanee hadhow ilmihi laysku haystaa arkay maxkamada lasku haysta anaa dhala iyo anaa dhala intee maxkamada laysku haysan jira sababtu waa maxay ciddadii lama koobin ilaahay loogama cabsanin ma garatay waa ka ilahay walaa yaxilu la walaa yaxilun an yaktumna maa khalaqa allah fii arxaamihim ilaahay wuxuu raxim ku abuuray oo uur ah ama caadaa inay qariyaan lama ogola sababtoo kala bax kitaabkaa qaba waxaa la rabaa ninkii hore qabay nasabkiisii iyo ninkan dambe nasabkiisii inaysan ikhtilaagiisa isku dheemin oo nin walba ilmuhu xaq uleeyaha la ogaado ilmo aan aabihii laga duudsiinin ilmana aabbo been oon dhalin oon loo nisbaynin marka ciddada in la koobo oo la tiriyo wa masaalix badanaa ku jirta labadii xaq si loo kala ilaaliyo haddii qur-aanka la raaci lahaa qabashkaa o dhanba ma dhacen soo maha dadkii dhamaa diintia meel laysaga tuuray hawaa la iska raacay markaasaa wax walbaba waxay noqdeen kharbaan fii kharbaan walciyaadu billah wa axsul cidda ciddada kooba oo tiriyay qaldan min ciddada hadha waxaa dhici karta ciddadii haddii la koobi waayo inuu yidhahdo waa soo rajciyeysa iyadoo ciddadii ay dhammaatay ayadiina ay lahda maaqan wallahi inay dhammaatay in kale hadhow marka naag ciddadii dhammaato waxaway zinay noqonaysa ma ama iyadoo ciddadii ku jirtay beenbeen sheega ciddadii waa dhammaatay nin kale guursana mashaakilaa ka ratib ma marka in cadaalad maaragtay meesha lagu waxeeyo wataqu llaha ilaahayna ka baqa rabbakum rabbigiin ah allaha rabbigiinoo idin barbaari ka baqa rabbigiin ilaa xaqoo idinkuli waa idin barbaari isagaan idin xisaabinayo ka baqoo ha isdhihinana la idinma jeedo soo maa midda kale qofka waa suuratu baqara sheegta dalaaqu marataan qofka haweenta inuu hal dalqa ku furo intaas saddexda ciddo dhexda inuu soo rajciisto leeyahy hadduu dalqad ku furo haddana rajiciyo kalou leeyahy midda saddexaad waa u dhammaatay waxba kale ma laha marka muddadan ay ciddada ku jirto waxaa la rabaa haweenta guriga inaan laga eriyo xikmada ku jirta waa maxay dadkan shaydaana soo dhex kala galay waxaa dhici karta inay maaragta yacni ay isu soo hiloobaan dhaqankii hore iyo cishradii hore ay dhex martay isku soo hiloobaan oo markaas isu soo noqdaana marka dhici karta soo maa marka in baabkaas la joojiyo waataqu llaha rabbakum rabbigiina ka baqa oo laa tukhrijuuhunna ha ka bixinna min buyuutihinna guryahooda walaa yakhrujna yaysa ka bixinin iyaguna ay bixin ilaa an yaatiina u yimaadaan bifaaxishatin mubayanatin faaxisho cad maaha marka mahmaha ay dhihi jirta soomaalidu naag la furay fadhi uma yaalo waa been wa haddii la furo weli fadhiyaa u yaal dalaaq rajciyaha jira ee hadda laakiin soomaalida maxay samayn jireen saddexdoo isdaba dhiga saddex markuu iska daba dhigo madhabkana maxaa ugu taala saddexda dalqaba waa dhacday marka hadda khalaas waa laisku soo duufa marka waxaa le gabadheena maaragtay waa lala cararaabo sharciga ma la ilaalinayo xanaaqaasaa ka tambadinayo laa ma jirto laa waxaa la rabaa intaas in laisku soo hiloobo marka horena dalaaq rajciya in la furo laa tukhrijuuhuna min buyuutihina walaa yakhrujna iyaguna yasabixin ilaa an yaatiina inay la yimaadaan bifaaxishatin faaxisho mubayinatin oo cad wa tilka taadaasina xuduudullahi xuduuda alla wey in naagta ciddadeeda lagu furo markay xaydka ay ka qubaysato oo iyadoon loo galmoonin in maaragtay ciddada la labdiyo oo la kooboo la tiriyo oon lagu qaldanmin inaan guryaha laga bixin haddaysa faaxisho ay la imaanin oo aflagaada iyo dadkii aysan la dagaalaminoo intay iswaalwaasho aysan carrigii dhammaa aysa kharibin markaas waa laga eryaa guriga waman yatacadda marka qofkii dhaafa xuduud allah xuduudaas alla uu jideeyey faqad dalama nafsahu naftiisa waa dulmiyo xalkii uu heli lahaa oo khilaaf hadduu yimaado xalkuu heli lahaa isagaa isdhaafsiiyey intay wax qaldaan oo maaragtay dalaaqihii isdaba dhigaan oo weliba hadda waxay samaynayaan waxay leeyihiin fur haye waa fura u dhaha haddana fur waa fure haddana fur waa fure ee markaa saddexda waa dhamaa saddex hadday mid mid u kala dhacdo waa dhammaatay hadha waa laleeyaha qiil loo raadi qiilalka intay barteen wadaadaha xaydku markoobana ma dhaca iyo waa caraysnaa iyo ma garat qaarna markay qiil waaya waaa ilmahan maa laga kala tegi kara markaasaa iyagiiyo xaaraan laha la isla jooga walciyaadu billah marka waxaaso dhan waxaa keelaya marka hore oon sharciga laga fiirsan waman yatacadda xuduudallahi faqad dalama nafsahu naftiisa wuu dulmiyo farajkii xalaashaa isu furi maaragtay lagu xali lahaa khilaafkan isagaa marka isbaabiiyey hadhow marka waxay noqonaya inuu adduunyadii iscadaabo farajkii uu waayo mase xaaraamtii uu ka sabri waayo qiilqiil beena wadaado u masalo xumeeyo haweentii xaaraan uu ku hayso dhibaata imaanayso ma marka naftiisa markuu isdulmiyey marka allah marka wuxuu noo sheegaa marka xikmada gabadha in guriga lagu baaqi yeelo intay ciddadu ka dhammaanayso dalaaqu haddii uu rajci yahay waxaa weeye ilaahay waxaa dhici karta maslaxo iyo wanaag labadan qof inuu dhex dhigo shaarica wuxuu kuu dareenaya heshiiska iyo wanaagga laa tadri ma ogid lacala allah alla wuxuu mudan yahay yuxdithu inuu soo dirsayo bacda daalika amran arrin kale fa idaa balaqna ajalahunna haddaba wou furay qofkii gabadhii ciddadeedii yaa dhammaan rabta oo waktigii last minute ay joogtaa oo ay ciddada u dhammaan lahayd waktigii ugu dambeeyay ay joogtaa waxaa la rabaa qofka ilaahay inuu ka cabsado hadduu meeshaas dhaqan uu yaallo oy la wada dhaqmi karaan oo heshiis ay yihiin oo dhinaciis dhinaca gaba dhaqan uu ka yaallana inuu qofkii uu soo ceshado haddaan weli xurguguftii shalay la isku fura aysan dhammaanina inuusan qofkan idraar iyo dhib iyo maanta ma arkaysaa inuusan u haysanin taasaa marka la rabaa fa idaa balaqna ay fa idaa qaarabna anagado buluuqu waxaa weye waa markay u dhawaato ciddadii ay dhammaan rabto ilaa hadday dhammaato rajiciyo ma lahana moogtahay ajalahunna ajashooda markay dhowaato ajashii ay ciddada ku dhammaan lahayd ilaahay marka ha laga cabsado fa amsikuuhunna bimacruuf haddaad soo ceshanaysaan soo ceshada iyadoo meesha dhaqan iyo wanaag iyo niyad wanaag ay taalo oo isku kalsoon tihiin oo qofkii intaad la tashatay markaa wixii qaladaada la xaliyey oo dhaqan diyaar loo yahay aw faariquuhunna ama isku faaruqoo sideeda u daaya bimacruufin si wanaagsan haddaan meeshii dhaqan ka soo soconina hadhow isxagxagasho ma fiicnee in sida loo sii daayo ku fiicanta markaad haddii ama aada furaysaan ama aada rajciyeysanaysaan waa kana wa ashiduu markhaati geliya daway cadlin laba cadaalad u saaxiibo minkum adinka idinka mida wa aqiimuu ooga ashahaadata shahaadana lilaahi ilaa dartii ooga oo berri maanta ma arkaysaa haddii la idin warsado oo shahaadadii la idin warsado ma garata in waxaa waaye maaragtay si fiican loo oogo marka aayadda waxay tilmaamaysa sida culimmada qaarka ibnu jiraaj cadaa wuxuu dhihi jiray laa yajuusu fii nikaaxin walaa talaaqin walaa rijaacin ilaa shaahida cadl marka waa la isku waafaqsan yahay yani culimmada badankeedu inaan nikaaxu laba shaahid aan tusalaxayno rajciyadana sidoo kale imaam shaafici wuxuu leey waa loo baahan yahay de qur-aankeena ku taallaa nacam marka rajciyada khilaafaa ku jira oo haddaan laba shaahid oo cadli oon la waxaynin oo qofka uu naagta u sheego rajciye ma noqone hadduuse qofka haweentii uu kusoo boodo ou naagaysto rajciye ma noqone soomaa qaaraa dhahayo naagaysigaas rajciye ku noqone laakiin sida saxiixa waxaa weeye hadduusan qowl kusoo rajciyeysan oo naagteediya taa uusan dhihin markhaatigu aada uma sii cusla laakiin way fiicanta laakiin hadduusan qowl kusoo rajciyeysan oo ababa jig oo isaga tago taas inaysan marka rajciye aysan noqonayn taasaa raajix sababtoo ah soo rajciyeysaa la dhahe moogta sababtoo ah waxaan maxay yihiin oo la imaanaya haweentan uu ku booday maxay ta muxuu la imaanaya muxuu uga jeeda ilaa sida nikaax caqdi la-aanba uusan u ansaxaynin inuu haweentu ugu tago isagoon soo rajciyeysana ma ansaxay marka inu marka hore qowl uu kusoo rajciyeysto nacam inkastoo culimmada qaarku ay khilaafto laakiin sida nusuus saasa ka muuqata ilaa soo ceshadaa la yihi moogta fa amsikuuhunna ilaa imsaak waa inuu ku dhawaaqo sida caqdigaba uu qool ugu dhawaaqay rajciyadu waa inuu qool ugu dhawaaqo ama maaragtay ficilkii sida saxiixa rajca ma noqonayo in kaan bacd alculamaa ay yihaahdaan axnaafta iyoo kale ay yihaahdaan nacam fa idaa balaqna ajalahunna fa amsikuuhunna bimacruufin macruuf ku haysto haddaad heshiis meesha imaanayo oo faariquuhunna bimacruufin macruuf ku faaruqo haddaad arkaan meesha dhaqan inuusan oolin ciddadeeda ha ka baxdo ha u dhammaatee maaragtay faraha ka qaad hadhow haddaad heshiisaan iyadoon maxlal iyo mid aan u baahnayn ilaa habeenta hal dalqa hadday ku baa-into ama loo dalqo inuu nikaax kale oo idin dhex maro looma baahno qofka hal dalqa haddii ay maaragtay ciddada ku dhammaysato ama laba dalqo hadhow waa xataa iswaafaqdaan waa guursan kartaa weligeed haddii uu idmo marka hadhow intii laysku madaxa jiidi lahaa oo qofkii oon raalli ahayn intaad soo rajciyeysad haddana la iskhilaaf haddana fur dalaaqaadkiia sii dhammaanay marka ilaa qofka uu la heshiiyo dhaqan meeshii ka suurtoobi karo inuu furo ma fiican qofkan hadduu mar dalaaqa oo ka dhaco waxaa fiican aan dad kula taliya rajacada inaan lagu degdegin ilaa mushkiladii laga xaliyo haddaad marna sii ordo marna soo ordo dalaaq unbaa badana haddeer furin oo dhacay dadka qaarkood hameen dambaba maaragtay waa u ordaya muskiladii meesha haddana ifur ifur waaba caaya marka waxaa fiican rag ilaa lagula taliyo waryaa laba usbuuc sabar halkoo bilijoog hal isceli horta mal horta buuqii ha dhammaado haddaad gabadha wax ka sheeganaysa gabadha inay issaxday in kale ha la ogaado tirigay u baahan tahay baasha moogta dadka in lala taliyo hadduu ninku soo ordo siino ordo dalaaqi wiwiw israacayaan hadhow wuxuu kale aftuuna ma ajuurina culammada xaa looga jawaabaa xalkii dhama isaga hale marka qoyska arrimihiisa siyaasay leeyihiin culammada dadka khubarada waa in lala tashado waa nacam marka badanaa laguma degdo haddaba mar dalaaqu degdeg kaaga dhaco bisha hore labada biloodoo hore waa la xiwaartamaa waa qofki waa lala tashadaa qaladaadkii muxuu ahaa haddaad ogaato in wax xalismayaana hore u socogoo ahayd haddaan waxba xalismaynina hadhow dalaaqaa kugu badanaa iska dhaaf lacalla hadhow xal hadduu yimaado intuu maxal iyo dalaaqaad ay imaan lahaayeen baabi'i lahaayeen hadhow waa isguursan kartaa nacam waxyaalaha kale wax lagu xaliya waxaa ka mid a haddii dalaaqaha inay bataan laga cabsanayo qofku inuu khuluctamo khuluca dalaaqaha ma lagu xisaaba ma kula tashanaya nin walba madaxa intuu iska waalo ah hadhow oo xalka dhammaa soo diidsiinaya culimmada waa lala tashadaa boqol xal ay ku heli karaan intaa hadhow marka adigu aada wixii dhammaa iska soo baabi'iso ood wixii dhammaa soo qarintaad kuleeda aftuuna maajo xaalaan maa lagugu jawaabaya maxaa loogu jawaabaya marka dadka haloo naseexay maarata yani qaladaadkooda faraha badan daalikum kaasaa yuucadu lagu waaninayaa bihi asagaba man kaana qofkii yuminu rumaysan billaahi alle iyo walyowmi alaakhir yowm alaakhira yacni axkaamta alle sharciga iyo qawaaniinta waxay ku kala duwan yihiin xugum alle markuu jideeyo waxaa leey ilaaha la xisaabtana alla ka cabsiyaa xugumkan haddaad fulisana ajaraa ka helay iyo masaalix adduunya haddaad fuli weysana maslaxadii adduunya way kaa baaba-aysaa aakarna waa lagu cadaabaya laakiin qawaaniinta haddaan dowladda ku jida luqluqluqa waa ka dhuudhuumanaysa marka hadiyo goorale qur-aanka axkaamta marka la jideeyo taqwada alle iyo waanadaa la daba dhigaya ee qaanuun keliya meel iska dhawaaqa maahan hee ilaahay waa ku fiirinaya xuduuddaan la gudbin sharcigan waa mid ilaahay jideeya luuqluuq maahan luub hoolis iyo meelo duldila lagama fiirsan karo soo maha laska fiiriyo daalika kaasaa yuucadu lagu waanaya bihi asagao man kaana qofka hada yuminu billahi walyowmi alaakhir waman yataqi illaha qofka ilaahay ka baqanaya yajcal lahu wuxuu u yeelayaa makhrajan meel uu dhibaatada uga baxo waxaa ugu horeeya qofkii sidaa saxdaa wax ku dala ayaddu waa caam laakiin sida sharciga haddaa wax ku dalaaqdo makhraj baa heli haddii la heshiiyana weyn loo heshii karo qofka looga quustaad helaysa haddii la heshii waayana adoon qalbigaaga waxba aan goconayno waa degdega ee lahayno qofkii aad kala quusateen oon qalbigaaga uusan raacin ayaa kala baxaysa laakiin qofku marku degdego ma kala yaqaan qofkaa inay kala quusteen inay maaragtay waxaan ay degdeg ahaayeen wixii dhammaa xaloway ku dhammaanay hadhow marka shalaashto aakharana ilaahay hadduu sharciga ku baxi wad fiicanoo siin hadduu haweentiis usoo noqotana waa kaas heshiisiiya haddii kalena oo sharciga lagu dhaqmana oo la kala tagana ciwad baa la helaya laakiin wix haddii la isku qaso marka dhibaataa imaanaysa waman yataqi llaha ilaahay qofka ka baqay jcal lahu makhraja marka waana caam waay wax kastaba ilahay haddaad uga baqdo oo adiga taqwada iyo sadqiga aa laazim kii makhraj helo waa wayarzuqu ilaahay wuxuu ka arsuqayaa min xaysu laa yaxtasu meel uusan mararaynin ma garan marka arrintaas waa ay dhacda dad fara badan sida ibraahimba intuu badar doonto uu soo waayo oo cara iska soo qaad ciddii iska soo agdhig hadhowbaa ciddi intay meeshii istaafiiriyaan waxay u noqotaba badar iyo khubus markaas cunto laga soo kariyo nin kale saasaa ku dhacda isagoo baahanu guriga haweentiisa ruux ma haystaa may wa waa lahayaa sug khayr baa imaan doona cabaarow joog wax ma lahaya haye bal wax yar sug markii dambey soo fiirisa biljikadii iyo se meeshii hilib duban iyo alaababa dhex fadhida ilaaha ku arsuqi subxaana wa tacaala nacam waman yatawakal cala allahi ilaahay qofkii tala saarta fahuwa xasbuhu isagaa ku fura marka tawakulka waxaa loo baahanya wixii asbaabta inaad la timaado gaar ahaan asbaabtii sharciga iyo wixii maadiyaada markaas aad tidhahda ilaaho waa kaas aniga xaqiina waa ku toosnaaday asbaabtii wixii dadaalna waa la imid ilaah waa ka i gacan qabo ilaaha kugu filan subxaana wa tacaala marka haddii arrin ay kusoo waajahdo haddaad taqwada alle iyo sida sharcigu ou yahay ilowa ilow waa kii faraj aada heshay ilaahayna aada ku kalsoonaatay laakiin haddaad xaaraan xaaraan iyo balaayo iyo luuqluuq wax ka daydo waa kuu dhammaatay waman yatawakal cala allah ilaahay qofkii tala saar fahuwa xasbuhu isagaa ku filan sababtoo ina allaha alla baaligu amri arrintou raba kii gaara oo ka qaayo gaara waa soo maha marka arrintou rabo ilaahay inuu u gooyo ciddou rabo inuu wax u qabto inuu caawimo arrintaas ilaahay ma kasoo kala noqonaya wuu gaaraya wax kaga celinayo lama arko marka ilaahay tala saaro wax arrinahoo ku culus oo gaayadeeda iyo nihaayadeeda uusan gaari karin maafi yacni amarka ilaahay uu doono waa kii gaari kara oo go-aan ka gaari karo wuxuu rabo qofka u xalli kara wa allah wax ku cajizaayo mala adigana waxaa lagaa rabaa addoonnimo inaad la timaado ood ilaahay tala saarto oo asbaabtii sharciga ahayd iyo asbaabta caadiga oo xulusha aada la timaado marka aad tiraad ilaah waa ikaas alla kaalmadu kuula soo degdegaya ina allaha alla baaliqu amrihi arrinta uu rabo ilaahay waa kii gaaro waay oo macnaa ka qaayo keeno wax cusleynayo ma laha qad jacala allahu ilaahay wou yeelay likulli shayin shay kastaba qadran buu u yeelay wixii faraj iyo dhibaataaba qadar bay leeyihiin waqti bay leeyihiin waxaas waqtigood ilaahay waa u keenay mixnada waqtiga ku eg tahay farajku waqti buu imaana uu leeyahay waa qofka waa la imtixaani karaa laakiin allah subxaana watacaala waa kii farajka u keenay wy qad jacala allahu alla wuxuu u yeelay likulli shayin shay kastaba qadran waqtibuu u yeelay shay kastaba waqtibuu u yeelay oo waqti ilaahay uu soo dhammeeyo uu soo dhammaanayo halkaa markii ay marayso ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ciddooyinku wax nooga sheegaya sababtoo ah ciddadu macnaha waxaa weeye waktiga u dhaxeeya qofkan marka la furo iyo qof kale markuu guursan karo marka waktigaas u dhexeeya waa waktiga ninkoodii hore uu soo cesho karo wabucuulatin axaqu biradihin haddii waktigaa dhaaftana ninkeeda ma soo cesho karee ciddii kaloo dhanay xalaal u tahay taasaa ciddo leedaha waa waktigaa ay sugayso oo gabadha aysan guursan karin oo ninkan uu muraaqabaysanayo o ilaashana supervisor u yaho hadduu rabo uu soo cesho karo limidka ama xadka haddii ay gaarto ciddada haddii ay gaarto waxaa weeye kan khiyaarkii iyo joycekii oo ah inuu qofkan soo ceshado waa iyo doorashadii oo lahaa waa ka dhammaatay dadkaas kale uu la mid yahay oo doonayo soo maha muddadaasaa ciddo la yidhaahda marka ciddooyinka waa la kala qaadaa waxaa loo kala qaadaa awalan haweenka wax laga dhinto iyo wax la furo wixii laga dhinto laba bisaa loo kala qaaday uur ma leedahay mase male uur hadday leedahay waa inay uur kaa dhasho ilaa hadda hadduu ka dhinto iyadoo fool ah oo markii naftu ka dhaxdo isbitaalka ay ku dhasho weli iyadoon qabriga la gelin ciddadeedii waa dhammaa haddaysan uur lahayna waa afar bilood iyo toban haweenta ama ha loo galmoodo ama yaan loo galmooni soo ma taas waaye marka hore waxaa loo kala qaybinaa ma laga dhinta mase waa la furay haweenka la furay waxaa loo kala qaybinayaa in loo galmooday inaan loo kala galmoon marka hore maye haa inay uur leedahay haa inay uur leedahay iyo in aysan uur lahayn mase maya in loo galmooday in kale haddii aan loo galmoonin ciddaba ma laha suurat laxzaab aa lagu sheegay ya ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtuhumna uma dallaqtuhuna min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayna min cidda waxaad u kala qaybisaa marka inay uur leeyihiin inaysan uur lahayn hadday uur leeyihiin waa biwadcil xalm haddou dhinto isagoo maaragtay bishii ugu koobaad haddou dhinto ay uurka qaaday sagaal bilooday sugaysa ilaa ay ka dhasho hadduu hadda markii uu dhinto ay kabacdi wax yar dhashana waktigaasi ugu dhammaatay haddaysan uurayn haweenka la furo waxaa loo kala qaybinayaa laba qaybo kuwa loo galmooday inay xaydaan iyo inaysan xaydin hadday xaydaan waxaa weeye halaatu quru'in haddaysan xaydinna ama xayd laba ku dhaco waa gabar yaroo xayd aan gaarin ama waxaa weeye islaan maaragtay ka baxday da-dii xayd ka baxday oo aayisaal yidhaahdaan ama qof ama gabdhaba aan xayd ku dhicinaa jira aslanba waa naadir aslanba aysa ku dhicin somaha aslanba xayl uu ku dhacin waa jira lakin waa naadir w kuwaas wey marka kuwii xayd uu ku dhaco waa saddex xayd wey kuwan xayd ku dhicinna waa saddex bilood wey ilaahay markaas kuwii xayd ku dhacay marka suurat lbaqara lagu soo sheegay wlmuطalaqaati tarabasna bianfusihina halaata quruun ku aan xayd ku dhacayna waa kana wallaa-i kuwii isna ka quusay min almaxiida xaydka ka quusay oo min nisaa-ikum haweenka aada qabteen ka mida in irtabtum ciddadu haddaad ku shakiseen ilaa qur-aanku wau sheegay maaragtay yacni kuwa laga oobsada waa la sheegay kuwa caadada ku dhacday waa la sheegay kuwa aan loo galman waa la sheegay waxaa li haweentii aan xaydin marka see noqonay su-aashaasa meesha timid aayaddaa ka jawaabaysa in irtabtum haddaad ku shakiseen ood garaweyseen fa ciddatuhunna ciddadoodu halaathatu ashhurin waaye kuwa xayd ka qoostay waxaa kaloo lamida iyaga iyo wallaa iyo kuwa lam yaxidna aan xayd ka qoostay waxaa kaloo lamida iyaga iyo wallaa iyo kuwa lam yaxidna aan xaydin maxaysan u xaydin ama da-dii xaydka maba gaarinba ama asaasba iyagoo dhalin yaroo ka go-ay ama weligood maba xaydinba saddexay isugu jiraan gabadh aan xaydkii gaarin gabdho waxaa jira iyagoo dhalin yar oon hadda sin liasi aan gaarin ooba ka go-o xaydkii waayo qaar ba weligood aan ku dhicinna waa jiraan saddexaasaa marka wallaahi lam yaxidna soo gelaysa wallaa i kuwii isna ka quusay min almaxiid oo min nisaaikum kamida in irtabtum haddaad ka shakiseen oo qoon weyseen fa cidatuna ciddadu halaata ashhurin waa saddex bilood ayaga iyo wallaa i lam yaxida iyo kuwa aan axaydin kuwa aan axaydin waxay ka kooban yihiin aan dhahnay gabar yaroon xayd gaarin soo maaha qaar aanba xaydinba qayr xaydi jira laakiin xaydkii waa irtafac canhum iyagoo weli da-yaroo ka go-a haye kuwii uurka lahaa marka oo la furay ilaa kuwa haa waa isku mida wa ulaatu laxmaali kuwa uur kalena ajaluhuna ajashooda an yadacna xamlahuna marka kuwa uur kale hadii laga dhinto hadii la furo waa isku mid oo aayadan waulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna sababtoo a saxaabad waa isku qabteen waxaa lihi haweenta uur kale maxaa la sameynaya ilaa qur-aanku wuxuu dhahay waladiina yatawafawna minkum ydaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wacashara kuwa marka laga dhinto uur kale lama sheegin laakiin halkaana waxaa la yihi waulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna marka waxaa la yihi haddii uur leedaho laga dhinto ma kuwaan la furo uur kaleha la haleeshiina mase qaarna waxay dhahdeen labada ajal mida dheer ayay ku tirsana hadduu uur ku dheer yahana uurka haddii kale bilah laakiin waxaa kala bixiyey xadiid oo subaycat alaslamiya gabara dhihi jira ninkeedaa dhintay intuu xajka aaday wax yar ka bacdii waa dhashay markaasay markii ay umushii ay ka baxday isqurqurxisa ninaa u yimid qaraabada waxay waa maxay isqurqurxintaha ma guuraa rabtaa iyo say tira ha say may ma may waa inaa afar bilood iyo toban beri aa dhamaystay ma jirtay ti rasuulka u tagtay waxay haddaa guursan kartaa buu dha idan ishkaalkii ku jiray gabdhaha uurkoo laga dhintay ma labada ajal midda fogay tirsanaayaan mise tanaa lagu xambaara waulaatu laxmaali xadiidkaasaa mar kala bixiyey idan waulaatu laxmaali waxaa soo gelaya kuwa laga dhintay iyo kuwa laga furo uur kale waulaatu laxmaali kuwa uurkale ajaluhuna an yadacna xamlahuna wey waman yataqi laha qofkii ilaahay ka baqana yajcal lahu ilaahay wuxuu u sameynaya min amrihi amarkiisa yusran fudeyd buu uga sameynaya marba haddaad ilaahay ka cabsato oo sharciga alla fulisid oo dariiqa alla qaado waa lagu fudinayna laakiin haddaad ilaahay diintiisa khiyaantid adigana dhibaa kuu soo jeeday daalika kaagaas oo sharciga ilaahay jiyeeyey amrullahi ilaahay amarkiisa iyo axkaamtiisa waayo anzalahu ileyku waa idin soo dejiyey bal qur-aanka bal fiiri ciddadii iyo haweenkii inta laysgu la qur-aankiyaa ka hadlay walidaalika ciddadka haweenka oo dhan qur-aankaa dhameeyey bs wax oo ku soo arooray hal xagkaas xadiid oo labada qaybood kala rajaxaya gabadha laga dhintay ma dhinacaa waxaa la haleeshiinaya maaragtay kuwa uurka laha xukunkooda lagu qaadaya mase labada ajal midda fog xadiidkaa caddeey soo maha qur-aankaa wada dhameeyaba wax alla w xidooyin ku saabsana qur-aankaa wada dhameeya taa waxay ku tusinaya sharcigu qoyska qiimaha uu leeyahay iyo cidooyinka iyo ansaabtu inuusan isku dhex sababtoo maqaasidu shariica waxaa ka mid a xifdul ansaab waa arrin weyn waa marka dadkan ansaabta isku dheehayo haween caawana guri laga soo furay berina guri ugu hoyanayso waa qalad iyo khawaarijtan dadkan naag ay qabaan maanta ma arkaysa ka dulunsanayo caawan inay aroos u tahay min dambana mid kale gobasha la fuulay waxaasoo kale sharci islaameed ma ah xaaraama quutayaalba nacam sida ibnu cumar sheegay iyagoo ciddadii ku jirtay nin kale ciddis ay guursanayaan oo dhahay waa dhacday takfiirkan wax badanay ka dhacday maraa qisaa dhacday yidhaahdaanoo midaa gabar nin qaba ayuu ka dulunsadeen midaa guri la galo aroos maalintii dambe ninkii waa gaal ah la yidhi maalintii dambe ninkii isma waalin gurigiisi uu iska joogay gurigii ilmihii soo fiiriyay damcan kii asaguna guriga markay isu qashay sariirta u la aaday naagtiisa oo ka dhigtay waxay dhammaa ka kala daateen moogta xali guriga kusoo heyatay ninkeedii rasmiga ay u timid marka dambe waxay tiri waxaa wareeree gurigeedii hore iska joogtay marka marka dadka diinta sheeganaya waa waxaas oo kale khawaarij meel kastoo eeg waa isku mid waayo walciyaadu billah markaas wuxuu kaleey qofkii macaasi sameeya waa gal adiga waxaa sameynaysa bal ujeed allah mustacaan haye waman yataqi llah ilaahay qofkii ka baqay yajcal lahu min amri yusra dalika kaasi amru llahi way anzalow ilayku idin soo dejiye oo kitaabka samaduu ka soo dejiye marka acraafta iyo furuushta waa arrin adag waayo in xalaal la hubo loogu tago maahan maalux looguma tegi karo ilaa ilaahay qur-aankiisa ku qeexay subxaana wa tacaala marka in la sahlado maaha qof haweenaya sibaq sibaq kugu soo geli ma garata xalaal boqol kiiba boqol sida qoraxdaas u cad maahane haween wax kale kugu soo geli waman yataqi llaha ilaahay qofkii ka baqana yukafir wa u dhaafaya canhu xaggiisa sayi-aati sayi-aadkiisa u dhaafaya wa yucdim lahu ajiran ajarkana alla waa u weyneynaya subxaana wa tacaala mar kastood ilaahay ka cabsato ilaahay xalaaluu ku quudinayaa mashaakilka wuu kaa xalinaya wixii yusri bay noqonayaan haddii hadda lagu heshii waayana ciwad khayr loo adoo mubaaragaha la kala baxay laakiin markaa wax isku qabsatay shaydaan iyo balaayo iyo meel kasta lagaa soo galo adigana waa baaba-aysa